baayicii shayga iibinaya baa wuxuu uhi bictuka niyo waan kaa iibiyey ninkii hebel la yidhaha baanu doonayaa buu isu uhi bictuka shayga waan kaa iibiyey dabeedna wuxuu isan ishtaraytu lifulanin hebel baanu iibiyey fakadaa sidaasoo kale ayaa iibku wakiilku ugu dhacaya filasaxi haddaan qabanno waxaana laaqi noqonaysa magacowga qabuulka uu ku magacaabay ee hebel baan yani u iibiyeydaasi taasina laaqi bay noqonaysaa oo wax kayr muctabaraan maaha haddii uuse yidhaahdo bictu muwakilaka zaydan waxaan ka iibiyey ninkii kusoo wakaashay ee zayd isna wuxu uhi ishtaraytu lahu waanu iibiyey falmadhabu budlaanu caqdigaasi inuu burayo weeye maxaa yeelay dee labadan wax kala caqdisanaya khidaab ma dhex marin khidaab ma dhex marin oo hebel niga usoo wakaashaanu ibi iyo waanu aqbalay waxaana la doonayay labadan qof wax kalasanay in takhaaub u dhexdooda ka dhaco ayaa la doonaya wayadulwakiili ninka wakiilka gacantiisu yadu amaanatin weeye wain kaana habaada wakiilkaasi bijuclin mushqaayad mid ku shaqaynayaba ha aadeen fain tacadaa hadduu xadgudbo damina waa mag dhabayaa walaa yancazilu fi lasaxi asax haddaan qabano kumana casilmayo waxa uu sheekhu leeyahay gacmaha cuquudda gacan kuhayntooda ayaa laba qaybood u qaybsamay yaddu damaan iyo yaddu amaana marka wuxuuna yidhi ninka wakiilkaa gacantiisa uu shaygaa loo wakaashay uu ku hayaa waa yaddu amaana walow haba ahaada bijuclin ninkaa wakiilkii nin mushqaayad qaataba haba ahaateen maxaa yeelay ninka wakiilkii dee wuxuu naa'ib ka yahay ninkii wakiishay xagga gacanta iyo xagga tasarufkaba markaa gacantan bacdamaaba uu gacantiisii iyo tasarufkiisii ka wakiil yahay dee isagunbu gacantiisii buu la mid yahay wakaaladuna waxa weeye caqdi laysugu dhimrinayo oo laysugu kaalmaynayo mar haddii wixii caqdi laysugu kaalmaynayo intiisa badani ay tahay oo laysugu dhimrinayo dee wixii ka yimaadaba haddii la yidhaha ha la damaano ayana waa ka hor imanaysaayo dadkii way ka anfinaysaa haddii la yidhaahdo waa yaddu ammaano macnaheedu waxa weeye ninkaasi haddaanu gabood fal shaygaa ugula imanin ee wax dar ilaahay ku yimaadaan ma magdhabo haddii laakiin lagu yidhaahdo waa yaddu damaan ama dar alla u dhinta ama adiga waxaa kaa soo gaadhan waa lagaa doonaya mar hadduu gacantaadaba gala shaygaas sida tuubga wax dhacay oo kale qasbiga markaa ma magdhabaya hadduu gacantiisa wixii muwakalufihiga wakiilka hadduu gacantiisa ku dhinto isagoon gaboodfal ula imanin ma magdhabayo fain tacadaa wixii loo wakaashay buu ku xadgudbay maryihii la yidhi ibyumu iskaga xidha isagii damina wuu magdhabayaa markaa haddaanu se tacaddi samaynin sida dadka kale ummanadiida ay ka mid yihiin dadka kale la aamina iyo du-amaanihiisu ay ayaguna yihiin ma magdhabayo waxau sheekhu leeyahay tacadiga waxaa ka mid a oo halkan muqnigu uu ku tilmaamaya arrin innaga inagu badan waa min atacadii waxaa ka mid a an yadiica minhu inuu ka halaabo walaa yadri kayfa da si alla si uga habaabay inuu garan waayo war niga u shaygan waad ii wakaalato waad ii dhiibtee hase ahaatee waan iska waayo maba hayaba meel alla meelu marayba alaabtaadii dee waan hayo si aan ugu shaqaynayey waa iska waayo wakadaa law wadaca fii mawdicin uma nasiyahu hadduu idha nigo meel baan dhigo meel alla meelay ahaydna garanba waayeyna waa qof aan soo jeedin baa laley oon khayr lahayn waa dhakadiisa walaa yancazilu kumana casilmayo hadduu tacadi kula yimaado fil saxi as haddaan qaba tacadi hadduu shaygii kula yimaado kuma casilmayo maxaa yeele wakaaladani idan iyo ogolaanshaha tasarufka ammaanadanna waa shay xugun ka ratibmay weeye waa ogolaansho ninkan inuu tasarufo loo ogolaaday ammaanaduna waa xugun ka ratibmay haddii ammaanadii ka ratibantay la waayey asalkeedii la waayi maayo oo wakaalada ah wa axkaamulcaqdi caqdiga axkaamdiisu tatacallaqu waxay ku xidhantaa bilwakiili wakiilkay ku xidhantahay duuna almuwakili muwakila kuma xidhanto fa yuctabaru waxa la fiirin fi ru'yati aragtida iyo waluzuumi lcaqdi caqdiga sugnaanshihiisa bimufaaraqati lmajlis majliska ka tegidiisa uu ku laasimayo iyo wataqaabudi kala qaadashada fi lmajlisi lagu kala qaadanayo xaysu meesha yushtaradu la shardinayey alwakiilu ayaa la ictibaarin duna lmuwakili mawkilka lama ictibaarinayo wuxuu sheeku leeyahay axkaamta uu caqdigan wakaaladu leeyahay waxay ku tacalluqaysaa oo ay ku xidhan tahay ninkan wakiilka ah ninkan wakiilkaa bay ku xidhan tahay muwakilka ninkan wax soo wakaashay kuma xidhna oo waa sidee waa kan markaa inoo fasiraya shayga dee la kala ibsanaya in la arkaabay hayd markaa aragtidiima waxaa loo eegayaa ninkii shayga loo iibinaya ha arkabaa mise ninkan ka wakiilkii ha arka weeye marka wuxuu leeyahay sheekhu axkaamta caqdigu dhammaanteed waxay ku tacalluqdaa ninka wakiilka ninka wax soo wakiishay kuma tacalluqdo marka waxaa loo fiirinayaa xagga aragtida shaygan marka la iska eegayo la iibsanayo wa luzuumi alcaqdi bimufaaraqati almajlis iyo caqdiga laazimidiisa iyo sugnaanshiisa iyo goydiisa majliskii iyo goobtii caqdigu ka dhacay la faaruqo uu ku laazimayo ilain waxaynu soo tilmaanay laba door ama marka wax lageysa laba jaraa taagan khiyaaru lmajlis iyo khiyaaru shard door waxa weeye intaa la wada fadhiyo qofkii door buu leeyahy inuu ka noqdo shaygii midna waa khiyaaru shardi oo waa saddex cishood la qabsado iyo wax kasta yaroo dadku ay qabsadaan oo yidhan intaasan shayga iska sugayeen marka caqdiga laazimitaankiisa majliska faaruqitaankiisa uu ku laazimayena wakiilkaa loo filin masalan wakiilkii iyo muwakilkiiba meesha way wada joogaan markii wixii la kala qaadanayay ayaa ninkana iska soo raacay haddaba ninkii shayga lahaayee wax loo iibinaya waaba iska sii qayiloo meeshii uu iska fadhiyey ninkii muwakilkahaa baa tegey waxaan leeyahay muwakilkiibaa meesha iska sii fadhiya wakiilkiina wuu tegey waxaa la odhanaya caqdii wuu laazimay markaa oo khayru majliskii wuu go-ay bacdabaaba ninkii wakiilka ahaa uu majliskii ka tegey waluzuumi alcaqdi bimufaaraqati almajlis iyo wataqaabudi fi lmajlis xaysu yushtarad iyo kala qaadashada majliska lagu kala qaadanayey meeshii la shardinayey wakiilkaa loo fiirin waa maxay dee shaygii rabawiga ahaa marka labadii lacagiyo ama lacagii la isku iibinayo dee waxaa shardiya in goobta lagu kala qaato marka ayadoon la kala qaadanin hadduu ninkii wakiilkaa tago muwakilkina soo hado ma ansaxayo taa lafdeedu leanna caqdigi waxaan wakiilku ku xidhan yahay xaysu yushtaraduna waxaa looga jeedaa wuxuu leeyahay meeshii ataqaabud fi lmajlis shardinaya sida rabawigii iyo raasumaalkii oo kale raasumaal salam markaa wuxuu yidhi fa yuctabaru fi ru'yati aragtida waluzuumi lcaqdi iyo caqdiga laazimitaankiisa bimufaaraqati lmajlisi uu ku laazimo iyo wataqaabudi fi lmajlisi oo lagu kala qaato xaysu yushrad meeshii la shardinayey alwakiilu fa yuctabaru lwakiilu waa ka fa yuctabaru lwakiilu baa la fiirin duuna almuwakil waida ishtara alwakiilu wakiilkiibaa shay soo iibsaday aalabahu waa ka doonaya albaayicu ninkii baaica bisamani lacagtii in kaana hadduu yahay dafaca ilayhi miduu dhiibay almuwakilu muwakil hadduu dhiibay wailaa haddii kale falaa kama doonayo in kaana samanu lacagtu hadduu yahay mucayanan mid mucayana waxau sheekhu leeyahay ninkii wakiilka ahaa waida ishtara alwakiilu ninkii wakiilka ahaabaa suuqa galayoo gaadhuu soo iibiyey ari buu soo iibiyey aalabahu wuu ka doonayaa isaga ninkaa wakiilkaha shayga soo iibiyey albaayicu ninkii ka iibiye shaygan lahaa gaariga ama ariga ninkii lahaa bisaman war wuxuu le lacagtayda isii dee anigu naxaajiga inaad wuxuu iibinaysa garanba maaye e saw adigu shayga igamaad soo iibsatay lacagtii isii waase goorma in kaana dafaca ilayhi lmuwakil waa hadduu marka horeba ninka ninka soo wakiishay lacagta usoo dhiibay ayuu ka doonaya ama cayna ku iibiya ama dimaha ku iibiya maxaa yeelay dee curfigaa meesha yaalla midda labaad axkaamta caqdiguna wakiilkay ku xidhan tahay baynu nidhi muwakilkana uu ka dalbi karaa wa ilaa haddii kaloo ninkan lacagba looma soo dhiibin ninkan lacagba looma soo waa lo hor arigaa soo faasaxoo sayladdiisa oo ka soo iibi fala kama dalbayo markaa kama dalbayo ninkan baayica ahee shayga iibiyey ninkan wakiilkaah ka soo iibiyey lacagta kama doonaya in kaana taman mucayanan hadday lacagtu tahay mid mucayana mid la caddeeyey oo la yidhi masalan lacagtaa ayaanu ariga kaa siinaynaa halkanoo masalan ninka wakiilkaa arigii iyo gaadhigii iyo buu yihi markaa soo iibiyey wuxuu hi lacagtina waa ta halkaa ka muuqatee soo maaragti tamiiskaa saaran ama kartoonkaa dul saaran waa taas weeyaan buuri aniga waxba imuu dhiibinay markaa kama doonaya buu leeyahy liannu dee gacantiisa waxba kuma jiraan isla markaa ninkan baayaca xaqiisana lacagtaa loo cayinay farta lagu fiqay buu ayuu ku gaaban yahay wain kaana fi dhimma in kaana saban mucayanan buyna yidhi haddaba mucayan lacagtu maaha inay dimaday ahayd war shayga intaasoo kunoo dollar naga sii gaadhiga lacagtina lama cayinin waa dumadiisu may taarantay daalabahu wuu ka doonaya ninkii baayacaha daalabahu hu oo wakiilkaabuu war lacagtaydiisii dee inan kana wakaalatahu waa hadduu wakaaladiisaba inkirsan yahi war anigu ma rumaysnin nin baa isoo dirtay iyo cid baan wakiilo ahay ma rumaysni aniga isii lacagtayda o ama qaalu dha laa aclamuha ma ogi anigu adin cid kusoo wakiilatay ma ogiye iigu shub wain ictarafa bihaa haddii uu qirto daalabahu aydan waa ka doonaya fila saxi haddaan qabano kamaa yuaalibu lmuwakila si uu muwakilkaba uga doonayo wayakuunu lwakiiluna ka daaminin buu noqon walmuwakiluna ka asiilin buu noqon wuxuu sheeku leeyahay haddii lacagtu ay dimada tahay oonay mucayano ahayn daalabahu daalaba ninkii baayacee shayga lahaaye iibiyey wuxuu ka dooni hu wakiilkii ay odhanaysi inan kala wakaalata waa hadduu wakaaladiisa inkiro oo uu yidhaahdo anigu ma inkirsani ma qirsani inaad wakiil tahay adaa iga iibsanaya shaygan aw qaala laa aclamuhaa ama udha anugu ma garanaya adeer cid aad wakiilatay cid ku soo diratay toona anugu kuma aqaane adaa shaygan igiisa lacagtaydaysii maxaa yeele sida daahirkii waxa weeye dee inuu naftiisa ninkani u iibsanayey caqdigina isaga ayuu adee lala dhilgelay oo ula dhacay wain ictarafa bihaa haddii uu qirto yaa qiranaya ninkan baayacee shayga leh shayga iibiyey ayaa qirtay ninkan inuu wakiil yahay ha oo sow xaajigii hebel sow umaad shaqayn jirin wakiil umaad ahayn buu yidhi ha waan gartay inaad ninkaa ka socotay buu yidhi wain ictarafa bihaa daalabahu aydan fida saxi wuu ka doonaya oo wuxuu leeyahay wuu ka dooni karaayo isagoo wakaaladiisa xataa qirtay ayuu odhan karaa haddaysi miyaanu xaji waxbaba kuusoo dhiibin kamaa yuaalibu lmuwakila si muwakilka lafdiisaba uu uga dooni karo oo hadduu weydaartaba oo ninkan wakiilkaa intuu iskaga tago xajigii soo diriya lafdiisa u tagana waa u banaan tahay ninkii lafdiisana wuu ka qaadan karaa oo markay sidaa tahay wuxuu leeyahay wakiilku wuxuu noqonayaa daamin oo kale ninkan muwakilkiina asiil oo kale u noqonayaa halkaa hore maxaynu caqdiga baabudamaan maxaynu ku soo marray in ninka daynta lihi madmuunu lahugu inuu daaminkana ka dooni karo madmuunu canhugana ka dooni karo oo daaminiyo asiil bay kala ahaayeen bacdaaba labadoodii laga doonaya daamin iyo asiil oo kale ayay noqonayaan maxaa yeele caqdigu dee muwakilka haba u dhacee wakiilku farac iyo naa'ibu ka ahaa caqdigiina isagu la dhacay markaa labadoodaba waa laga wada dooni karaa haddii u mag dhabana markaa wuxuu ku noqon karaa ninkii muwakilkaa wa idaa qabada alwakiilu bilbayci loo wakiishayba asamana lacagtii ayuu gacanta ku dhigay watalifa fi yadihi belun baa ku dhacdayoo lacagtiiba waa dhimatay wakharaja almabiicu mustaxaqan shaygii mabiicda aanan nin cid kalaaba yeelatay rajaca calayhi lmushtari ninka mushtarkii waa ku soo noqon wain ictarafa biwakaalatihiba haqirre fil asaxi haddaan qabano uma intaa daba yarjicu lwakiilu wakiilkuna wuxuu ku soo noqon cala lmuwakili buu ku soo noqon qultu waxaan haddaan nawaawahay walilmushtari waxa u sugnaaday alrujuucu cala lmuwakili inuu ku noqdo ibtidaa'an bilow ahaanba fil asaxi haddaan qabano wuxuu sheekhu leeyahay nin waidaa qabada alwakiilu bilbayci waidaa qabada alwakiilu bilbayci ninkii iibka loo wakiishay ayaa wuxuu gacanta ku dhigay asamana lacagtii waana dee fasax buu haystay waataynu xalay soo marnay yani ninka haddii iib loo wakaasho lacagtana wuu qaban karaa haddaan loo diidin shaygii buu iibiyey lacagtiina gacantu kusoo dhigay watalifa fii yadihi aafun baa ku dhacday oo dayda iyo belaysar iyanaysunbaa hesho ninkiiba ama dooxyadaas inbuu kala soo dhaco waa laga saarayba watalifa fii yadi gacantiisu ku dhintay isagoo bahashiiba la soo socda lacagtiibaa ninkii sidaasay ku dhimatay hadday intaa ku joogto dee ninkan unbaa waxwaayi lahaayo ile ninkana yado ammaanay gacantiisu haydo waxba laysuma raaceyne eefe kalaa soo korodhay wakhrajal mabiicu mustaxaqan show kan wax wakiishowna waa ibtilaysnaayo shayganuu ninka u dhiibay mabuu lahaynba ee nin kalaa lahaa wakharaja almabiicu mustaxaqan shaygii uu soo iibiyey lacagdiisa lagala baxaynaa shaygiina nin kalaaba yeesho wakharaja mustaxaqan nin kalaa mutayo saasuu ku baxay isna laguma dheg halkaa markay maraysu ninkii mushtarka ahaana soo cararay oo markii shaygiisii laga qaatay shaygii laga iibiyey markii laga qaatay ayuusa soo rogay rajaca calayhi lmushtari ninkii mushtarka ahaa ee shaygan iibsaday shaygan ninkii iibsaday ee laga qaatay laga yeeshay ee lacagtiisana uu ninkan wakiilkii soo qaadu ka iibiyey calayhi ninkii wakiilkaabuu ku soo noqon odhanaya lacagtii dee lacagtii haddii lagaala baxay aniga laigalama bixina shaygiina laigii qaadaya lacagteydii isi bedelkeedii wain ictarafa biwakaalatihi sida sax walow wakaaladiisa haba qirsanaaday inuu ninkan xaaji hebel soo dirtay haba qirsanaadee waa ka dalbi kara waa kusoo noqonaya maxaa yeele dee gacantiisa ayuu wixii ku dhintay uma intaa dabeeye markuu ninkii wakiilka ahaa ninkii lacagtii siiye ninkii uu wax ka iibiyey yarjicu lwakiilu cala lmuwakili wakiilkiina muwakilkiibuu ku noqon arrinkaari kugu dhacday waxaanad lahayn baad noo geliso meeshana nagu ceebaysay ninkii aanu ka iibinayna qabsayo lacagtii waanu iska bixinaye dee nasi lacagtayadii ha yidhahda markaa isna qultu waxaan idhi haddaana waaweahay walilmushtari arujuuc cala lmuwakili ibtidaan sila saxi marka u horeysaba inuu wakiilkan iyo miskiinkan intuu iska weydaarto oo xajigii wax soo diray waxaan yidhi iisoo iibi uu markaba bilow ahaanba ugu tagana waa uu leeyahay sila saxi haddaan qabano maxaa yeelay dee ninkan wakiilkii xaggaasuu ka yimi gacantiisuna kaasay gacantiisa la mid tahay markaa haddii uu kaas xaajigaa lacagtii laga helo dee ninkan wakiilkaa lagu soo noqon maayo maxaa yeelay qaraarka damaanka iyo sugnaanshihiisu dee kaa wax soo aafeeyey marka hore ayuunbuu noqonaya wallahu aclam faslun alwakaalatu wakaaladu jaa-izatun mid ka bannaan weeye min aljaanibayni labada dhinacba faidaa cazalahu marka uu siibo almuwakilu kii wax wakaashay fii xuduurihi isagoo jooga ayuu wakaaladii ka qaaday aw ama qaala wuxuu ihi rafactu lwakaalata wakaaladii waan kor yeelay aw ama abdaltuhaa waan buriyey aw ama akhrajtuka minhaa waan kaa saaray in casala wuu siibmayaa ee fain cazalahu haddii uu siibo walxaal huwa wakiilkiina kaa'ibun uu maqan yahay in cazala fi lxaali isla xaaladaaba wuu casilmayaa wa fii qowlin laa ma casilmayo xaaladaaba xataa yablugahu lkhabaru ilaa uu warku ka gaadho ma casilmayo waxau sheekhu leeyahay shaygan wakaalada la yidhaahdaa walow wakaalo mushqaayad lagu kala qaadanayaba ha ahaatee waa caqdi ka bannaan labada dhinacba caqdi jaa-isu darafayna weeye oo saddexdii qaybood aynu nihi cuquudu weeyaan jaa-isu darafayn iyo laazimu darafayn iyo laazimun min darafin wa jaa-izun min darafin iyadu waxa weeye waa laazimu darafayn abyaaddii aynu tirinaynay iyada ayaa ugu horreysay min alcuquudi jaa-izun thamaaniya wakaalatun wadicatun wacaariya wahibatu min qabli qabli wakadaka shirkatun jucaalatun qiraada uma sibaaqu khatmuhaa labada dhinacba dhinaca ninka wax wakaashay iyo dhinaca kala wakaashay ba way ka bannaan tahay macnaha wuxuu leeyahay mid kastaa goortau doona inuu ka baxo xaggan ninka wax wakaashay waxay uga bannaan tahay waxaa laga yaabaa inuu danta u arko waxaan u wakaashay inuu iska daysto ama inuu qofkiiba garan waayo oo uu doono qof kale inuu wakaasho haddii la yidhaahdo markaa shaygaasi mar haddaad cidba u wakaalatay qofkaana ma bedeli kartid caqdigaana kama bixi kartid ninkiina uu garan waayey isla markaa ama shaygii inuu haystana uu doonay dee dhib iyo barar baa kaga imanaya xaggan ninka wakiilkaana dee waxaa laga yaabaa ninkii inuu dee fursad u waayo iyo wakti uu shaygan loo wakaashay uu qabto isna haddii la yidhaahdo mar haddii lagu wakaashay kama bixi kartid xanibaad baa xaggaa isagana kaga imanaysa iyo darar iyo dhibaato sidaa daraaddeed baa labada dhinacba looga baneeyey waxa la yidhi markaasi waxa weeye haddii aan caqdiga wakaaladu aanu qaab kiro yeelanin lafdi ijaare iyo kala kiraysi haddii uu ku yimaado isagu wuxuu noqonayaa laazimu darafayn buu noqonayaa waxau haddama sheekhu uhi faidaa cazalahu lmuwakilu fii xuduurihi haddii uu casilo ninkii wax wakaashay faidaa cazalahu markuu casilo ninkii muwaki ninkii wakiilka ah hu wakiilka almuwakilu markuu casila ninkii wakaashay fii xuduurihi isagoo taagan oo la jooga ayuu yidhi waanku casilay ama isagoo joogaba wuxu uhi rafactu lkafaala wixii wakaala wakaaladii waan kor yeelay waxba kama jiraan ama wuxuu ihi abdaltuha waan buriyey ama wuxuu ihi akhrajtuka minhaa waan kaa saaray wakaaladii intoo masalebona waa fii xuduurihi o ninkii waa maqlayaayo waa goobjoog in cazala wuu casilmayaa ninkaasi oo wakiilnimadii wuu ka baxayaa maxaa yeelay alfaada uu isticmaalay ayaa mid waliba waxay sariix ku tahay oy ku tusinaysa casilaad haddaba waxaynu nihi fii xuduurihi isagoo taagan haddii uu casilo ninkii uu shaqadii ka qaado wakaaladii isagoo maqan isagoo maqan oo laga yaabo inuu burco iyo meelo ka sii sheeyey jabuuti iyo dhulkaa qabtay ayuu casilay uu wakaaladii ka qaado in casila fi lxaali isla markaa uu casilayba wuu casilmayaa maxaa yeelay dee caqdigan yacni caqdi la kor yeelay wayo oo raalli ahaansho loo fiirinaynin waa caqdi la kor yeelayo wax raalli ahaanshaana looma dooyo qofka ama raalli ahaado warniyo wakaaladii waxaan doonayaa inaan kaa qaadee raalli ma tahay waxba shardi maaha mar hadduu ninkani wakaashay una garan waayo wakaaladii yacni inuu ka qaado waa banaantay marka inuu og yahayna waxba shardi maaha mar haddaan raalli ahaanshihiisa la shardinaynin inaan kaa qaadaa raalli ma ka tahay mar haddaanay shardi ahayn inuu ogaadaana shardi maaha sidii gabadha haddaad furayso dee inay ku maqlaysaa ama ay ku ogtahay markaad furayso waxba shardi maaha qowl baa wuxuu leeyahay laa ma casilmayo xataa yablugahu lkhabar war ilaa warku uu gaadho markuu warku gaadha unbuu ninkani casilmayaa in alla intaanu warku gaadhin wakiil markaa tasarufayo weeye walow qaala hadduu yidhahdo cazaltu nafsii nafdaydii ayaan casilay oo ama radatu lwakaalata wakaaladii ayaan celiyey incazala wuu casilmayaa wayancazilu waxaa kaluu ku casilmaa bikhuruuji axadihima midkood oo ka baxa can ahliyati tasarufi takrifalka uu cunankeediiyo wehelowgeedii u ka baxo bimawti dhimasho ayuu kaga baxay aw junuunin waali wakadaa iqmaa miyir doorsano waa kula mid fila saxi haddaan qabano wa bikhuruuji maxalli tasarufi meeshii lagu tasarufayo oo ka baxda can milkilmuwakili ninkii muwakilkaa milkigiisana ayana way ku casilmaa waxau sheekhu leeyahay alfaadda aan soo sheegnay waa alfaadii uu muwakilku ku casilayey ninka wakiilkaa halkana wuxuu noogu sheegay alfaadda uu wakiilku kaga bixi karo hadduu ninkii wakiilka cazaltu nafsi warniyo naftaydii waan casilo waan ka u garin waa shaqadaas waan ka saaray radatul wakaal war wakaaladii waan celiyey waan kugu socdiyey in casala wuu casilmayaa maxaa yeelay dee casilaad iyo shaqa ka fadhiisi ayay ereyadani ay tusinayaan markaa wuu casilmayaa ninkaasi waxa kaloo uu ku casilmaa wakiilka ama muwakilku yani bikhuruuji axadihima wuxuu ku casilmaayo kale wakiilka bikhuruuji axadihima midkoodoo ka baxa waxaa kaluu ku casilmaa mid ahaantoodoo ka baxa muwakilka ama wakiiloo ka baxa can ahliyati sarf tasaruf tasarufkan iyo takrifalkan oo helowgii ila waxaan idhi marka wakaaladan iyo cuquudan qofkani qof tasarufi karaa oo wax qaban karaa oo cid wax la qaban karo cid wuxu qaban karaa oo cid waa inuu u qalmaa oo aanu qof waalan iyo ilmo yar iyo waxaan kaasa waynaanu ahayn marka hadduu qofkii tasarufkii uu helowgii uu ka baxo waa maxay wuu geeriyooday waabuu waashayba taana wuu ku casilmayaa ninkii wakiilka ahaa maxaa yeelay dee haddii ay marka hore wakaalada la samaynayaba arrintani ay dhicida dhimashadana ama waalashadan dee caqdigan wakaaladu ma suurto galeen mar hadduu ku yimina wuu goynaya waxay leeyihiin culimmada qaarkood geeridu maaha casilaad ee waxa weeye wakaaladii oo ku dhammaatay wakada iqmaam fila saxi waxaa kaloo la mida buu leeyahay uu ku casilmayay iqmaam miyir doorsoon hadduu qofkii miyir doorsoomuu suuxo iyadana wuu ku casilmayaa oo waxaa la haleeshiinayaa un waalidii waalidii un baa la haleeshiinaya oo lamid tahay asax bayna qowlka labaadii kortee wuxuu leey kuma casilmayo dee qofkan suuxaa qof arrintiisaba laga wada qaadayo oo weli loo samaynaya ma ahayn mar haddaanu sidaa ahayn kuma casilmaya buu leeyahay waxaa kaluu ku casilmaa wakiilku bikhuruuji maxalli tasarufi can milki lmuwakili maxalkii iyo shaygii lagu tasarufaya muwakalu fiihiga ahaa ayaa wuxuu ka baxay milkigii muwakalka wuxuu yidhi warniyo bal hadda gaadhigaa ayaan ku wakaashe ii hayay buu yihi wadwad gaadhigiiba milkiisiiba ka baxo wuu faasaxayba mar hadduu faasixu milkigiisiiba ka baxay uu iibiyey ama cid kale uu siiyuu hibeeyey dee wakaaladina waa furti wakiil baan ku ahay ninkii kuma soo shaqo sheegi karo dee gaadhigaas adiga wakale gaadhigiina iska socay ka maxaa kalen isleeni wey khuruuji maxalli tasarufi can milki lmuwakil wa inkaaru lwakiili ninka wakiilka ahoo inkiraa dafira alwakaalata linisyaanin ilow u dafiraa ow ama liqradin ujeedo fi likhfaa'i qarinta ku sugan laysa bicazlin kaasi casilaad maaha fain tacamada hadduu camdiyo walaa qarada ujeedana aanan jirin incazala u casilmaya waxau sheekhu leeyahay ninkii wakiilka ahaa ayaa la yidhi war hortu waxaanu ku weydiinayso hebel wakiilumaad ahayn mailun waxba uma ahayn ismaba naqana ninkaa sheegaysaa waana linisyaanino waaba ilowsayba waa nin iska yar waahimaho ilow badanoo wuu ilaaway goordan buu ha war waan gartay waan yar waan yar maqnaaye waa wakiil baanu ahaa buu ama liqaradin fi likhfa wuxuu sidaa u yidhi qarintan uu qarinayo wakaaladu ujeedo ka leeyahay oo mid dee inkaar qabo oo wax dhacayo oo daalim ah oo ninkaa doonaya wixiisa inuu dhaco ama wax ka dhaxeeyeen ayaa yidhi warso wakiilmaad hebel ka ahaynoo xoolahani kuwiisii mas-uul warmay waxba kama yihi mir kama yihiye ordaiga tag buuli marka ujeedduu qarintan ka leeyahay waa ninkan daalimkan uxamboobaya dhacayo dartiibuu u dafirayaa laysa bicazlin taas iyadu casilaad qofkii uu iscasilay uu wakaaladii ka baxay ma aha waxay cudurdaar buu leeyahay markanuu qarinaya iyo markanuu ilaabayba fain tacamada hadduu u camdiyo diidmada walaa qarada isagoo wax alla wax ujeedda a ka lahayn ayuu camdan u inkiroori maayo waxba wakiiluma hi mid inkaar qaboon isla hoolanay weeyaan waxba wakiiluma hi buuri in cazala wuu casilmayaa markaa maxaa yeelay dee waxay noqonaysaa diidmadaasi celin uu celinaya ayay noqonaysaa ninka muwakilkaa lafdiisu hadduu inkiro sidan oo kale unbuu noqonayaa hadduu inkira isaga lafdiis warasoo ninkaasoo wakiil kuma ahayn hadduu dha maya ima ahayn wax ujeedu ka leeyahayna aanay jirin ee camdan u inkiray markaa casilaad bay noqonaysaa ninkii shaqadii ka casilay waida اkhtalafaa markay isku khilaafaan fii aslihaa wakaalada asalkeeda bay isku khilaafeen ow ama صifatihaa sifadeedii bay isku khilaafeen been qaalan waynu yihi wakaltanii waxaad ii wakaalatay fi lbayci nasia shaygii inaan amaha kusoo iibiya baad ii wakaalatay aw ishiraa'a bcishriina labaatan inaan ku soo iibiyo ayaad ii wakaalatay faqaala wuxu uhi bal naqdan war may anigu lacagta iisoo tiri baan kuudo halkaa igu soo sheg ow bicasharatin ama toban sudiqa almuwakilu ninka wakaashay unbaa loogu rumayn biyamiinihi dhaartiisa waxau sheekhu leeyahay hadday labadii nin ninkii wax wakaashay iyo kii uu wakiishay hadday isku qabtaan fii asliha wakaalada asalkeedii ayay isku qabteen oo wuxuu yidhi war waxaa waad ii wakaalato waad ii dirto shaygaas soo qabaada tiri isna wuxuu leeyahay maya gamba kuma dirin waxba kumaan wakaalan masaladaa iyada matniga inooguma miisaalinin ninka muwakilka ah ayaa loo rumaynayaa horta masalooyin kala reeb oo sudiqa almuwakilu biyamiinihi ninka muwakilkaa wax wakiishay ayaa loo rumaynayaa dhaartiis ayaa loogu rumaynaya maxaa asalku waa inaan wakiilan de maxaa soo jireen ahaa waxaa soo jireen ahaa inay labada nin dee laba ninoo shaqay isku lahayn ahaayeen mar hadday taasi soo jireen ahayd wax markhaati iyo wax kalena aanay jirin ninkan uu leeyahay waxbaadi wakaalatu maano war inaad wakaalanin dhaaro marka arrintaas la ysku qabsanayaana waa marka tasaruf yimaado ninkani uu wax qabqabto haddii aanu waxbaba qabanin dee doon laysmaba qabsan karayna kala kaxay waxba kumaan wakaal ware walsoo imaad odhanin ee gurigaa iisoo ime waxba kumaan odhanayna kala kaxee ee waa markuu gurigii iyo wadwado ee ninkii shaqa u gala dee mushqaadii uu doonayo ee meesha ay hawli soo korodho waa markaasun markan dhaartii wax imanayaan markan la leeyahay muwakilkaa dhaar ahaantiisa loogu rumaynaya dee muwakil mabaha mar hadduu leeyahay kuwaba wakaalan sidee baa loo odhanaya muwakil mid wax wakaashay weeye marka waxay yidhahen culimadu waa iska uun bizacmi lwakiil siduu sheeganayo ninka uu leeya wuu iwakiishay siduu sheeganayo ninkuu leeya wuu iwakiishay weeye masalada kalena ow sifatihaa sifadeedii ayay isku khilaafeen wuxuu ihi wakaltanii fi lbayci nasi'a war shayga waxaad tiray amaah kusoo iibi anna dabeed amaah baan kusoo iibi oo lacagtana bil kadib baad qaadanaysaa isagiina wuxuu le bal naqdan war may aanu waxaan ku waxayga nin maanta igu shubaya iga soo iibi aw shraa bishriin isagi wuxuu leeyahay war waxaad tihi shaygan labaatan igu soo iibi isna wuxuu ha ka yaabin toban baan ku idhi anigu shaygaa iisoo sii ee labaatan anu kumaan odhan eedaa ninka lacagta iskala doondoonaya sudiqa almuwakilu biyamiinihi ninkan wax wakaashay unbaa dhaartiisa loogu rumayn waana markaan wax markhaatii jirin hadduu markhaati jiro dhaari ma imanayso ninkii u furunbaa ayuunbaa hadalkiisa la raacaya maxaa yidhaha asalku waxaanu wakiilku sheegay inaan loo ogolaanin weeye midda labaad ninkan wax wakiishay isagaa dee ogolaanshaha iyo iranka ka soo fulay isaga ayaa og marka isagii unbaa lagu dhaaranaya walow ishtaraa hadduu iibsado jaariyatan gabadh addoona buu bicishriina labaatan kusoo iibiyey waa wakiilkii wazacama wuxuu sheegtay ana almuwakila ninkii wakaashay amarahu inuu faray inuu intaa kusoo iibiyo faqaala ninkii wakiishay wuxu uhi bal bicasharati war maya toban baan ku idhi waxalafa ninkii waanu ku dhaartay inuu toban yidhi bal tafaasiil dooraa ku jirtee u adeegaya fain ishtaraa hadduu kusoo iibiyey bicayni maalin muwakili ninkan wax wakaashay maalkiisa cayntiisu kusoo iibiyey wa samaahu fi lcaqdi caqdigan markii wax la karaybsanayana wuu magacaabay ow ama qaala bacdahu dabadiibaa wuxuu yidhi ishtaraytuhu shaygan lifulaanin baanu iibiyey waalmaalu lahu maalkana isaga ayaa leh wasadaqahu lbaayicu baayicna waa u rumeeyey falbaycu iibku baatilun weeye wain kadabow hadduu beeniyana xalafa wuxuu ku dharan calaa nafyi alcilmi ogaansha la-aan bilwakaalati wakaalada waa ogyahay wa waqaca shiraau iibkuna wuxuu u dhici lilwakiili wakiilka wakadaa in ishtaraa fi dimati hadduu kusoo iibiyo dumadana waa la mid oo walam yusami lmuwakila aanu magacaabin wakadaa waxaa la mid a in samaahu hadduu magacaabay oo wakadabahu lbaayicuna uu beeniyey fil asaxi haddaan qabano wain sadaquu hadduu rumeeyana batalo shiraa iibkii wuu buraya waxa ihi sheekhu walow ishtaraa jaariyatan bicishriina ninkii wakiilka ahaa ayaa addoon ayaa wuxuu soo siiyey labaatan lacagtii muwakilku intuu qaaday buu addoon labaatan soo siiyey waana qiimaheedii caadigahay joogtay wa zacama ana almuwakila amarahu waxaanu yidhi aniga ninkaa wakiilka addoontaa labaatan ii soo sii buu yidhi faqaala ninkii muwakilka wax wakiishana wuxuu ihi bal bicasharatin war may anugu toban iisoo sii baan ku ihi markhaati iyo wax meesha kala furtaana ma jiro waxalafa ninkii muwakilka anu dharto wuxuu uhi wallaahi anugu tobanun iisoo sii baan ku ihi kuma odhan wax kale iisoo sii dhaar baabuu kaga xaqa u siiyey markay halkaa marayso bal masaladii waa la fiirin waxaanuu kusoo iibiyey qaabka u iibiyey waxaasaa la eegaya hadda wuxu uhi fain ishtaraa hadduu ninkan wakiilka ahi jaariyadan kusoo iibiyey bicayni maalilmuwakili ninkan muwakilkee wax wakaashay maalkiisa cadaankiisii buu kusoo iibiyey maalkiisii iyo lacagtiisii uu qaaday labaatan ka mida buu addoontan kusoo iibiyey wa samaahu fi lcaqdi markanuu caqdiga samaynayana wuu magacaabay oo wuxuu hi addoontaa labaatan baan kaa siisay waxaanan u iibiyey ninka hebel laydhaa ay soo wakaashay aw qaala bacdahu sa maaha aw qaala bacdahu ama dabadii ayaa wuxuu yidhi macnaha muu magacaabin caqdiga kumuu magacaabin halkaa uu leeyahay wasamaahu fi lcaqdi halkaa kumuu magacaabin aw qaala bacdahu dabadii baa wuxuu hi muu magacaabine dabadi caqdigii markuu dhacay bu wuxuu hi ishtaraytuhu macnaa ishtaraytuhaabay ka dhigantay ilaa addoon baa la soo hayeye waxaan u iibiyey lifulanin hebel nin kale walmaalu lahu maalkana isaga ayaa leh ayuu yihi maalkana isaga ayaa leh ayuu yihi wasadaqahu baayicu ninkan baayic ee addoonta iibinayna waa ruuxu uhi ha waan gartay waa ninkii hebel wakiilka u ahaa lacagtana isagaale buui falbaycu baailun iibkaasi waa baail labada suuraba siduu baail u noqonayaa wuxuu baail u noqonayaa marka uu ninkii kusoo iibiyey maalkii ninka muwakilkaa caqdigana uu ku magacaabo maalka iyo caqdigana uu ku magacaabo wuxu uhi maalkana hebel baa laho waanu ayaan u iibiyey markaa wuxua sugnaaday oo ninka wakiilkaa magacowgiisa ku sugnaaday in xoolahan wax lagu iibinayo iyo iibkuba ninkan caqdinaya wakiilka aanay u dhacaynin nin kale ay u dhacayaan muwakil inay u dhacayaan muwakilka dhaartiisiina maxaa ku sugmay dee inaanu isagu labaataniisoo sii odhan ila isna uu dhaartee ninkan hortuu wakiilkaa wuu ka leexday iibkii oo wuxuu uga leexday dee markanuu magacaabay ee uu yidhi maalkiisa maalkaa isagaa le lacagtaa isaga i soo dhiibay hebel baanan u iibinayaa markuu yidhi iibkii iyo lacagtiiba ninkan wakiilkaa way ka weecdeen markay isagii ka weecdeene halkaa marayaanay muwakilka usii socdaan muwakilna waa kii dhaarta ka horgeeyey ee yidhi wallaahi anigu tobanun baan idhi dee halkuu kici markaa iibkii waa inu markaa hawada qabtaa markaa falbaycu baailun iibkii baail buu noqonaya markan kale ee aanu caqdiga ku magacaabin ee uu dabadii yidhi caqdiga dabadii uu yidhi maalkana hebel addoontan waan iibiye ee dabadeedna uu yidhi markuu caqdigii uu yidhi addoontaa labaatan baan kaa siiyey ayuu wuxuu yidhi hebel baanan u iibiyey caqdigeeguu dhammaado waan iibsadaydi way goday iyado markii dambe uu yihi waxaan u iibinayey ninka hebel la yidhaho maalkana isagaale waa runtaa buulo isna wuu rumeeyey halkaa rumayntaa maga rumayntaa uu baayicu rumeeyey ayaa waxaa ku sugnaatay maalka iyo iibkuba inuu u dhacay ninkaa muwakilkaa xaggaas u kacay deed waa sidii masaladii hore oo dhaartii baa soo waabinaysa dabeed hawadun buu qaban markaa waayo taasi waa halkaa wain kadabahu haddaba wuu beeniyey waa masalada labaad aw qaala bacdahu ishtaraytuhu lifulanin walmaalu lahu wasadaqahu lbaayicu ayaa wuu beeniyey wuxuu yidhi war eedhe addoontaa iga iibi labaatan baan kaa siiye waan iibsaday buu yidhi dabaed kadibun buu yidhi haa kuumaan sheegine addoonta waxaan u iibinay ninka hebel la yidhaho lacagta ii soo dhibay abag waa beentaa buu beenaadaa taa adaa xoolaha iska leh nafdaada ad u iibsatay wakiilna uma tiid ninka aad sheegayso wax kala furtaana ma jiraan meeshii maxaa la samaynayaa markaa waxaa la samaynaya bule xalafa calaa nafyi lcilmi bilwakaala ninkan baayica ah ayaa wuxuu ku dhaaran wakaalada inaanu ogeyn wakaalada inaanad ogeyn sawmaada firinoo waad isku kaya taqaano waataad isku kaya arki jirte sawmaada firin inaan wakiilo ahay ku dhaarun baa la odhan dee dhaartana waataynu qaacidadeeda soo tilmaanay oo xaggaa dambe inoogu iman doontaa insha allahu tacaala ee waxa iska caamaho maskaxda lagu qaban karay dhaartu leedahay qofku hadduu ku dhaaranayo calaa ficli nafsihi nafdiisu waxay samaysay hadduu ku dhaaranayo nafyan wa isbaatan wuxuu sugaya iyo wuxuu iska reebaya xalafta cala albati walqaci baa la yidhaha go-naan buu ku dhaartaa wallahi inaan waxaa sameeyey wallahi inaan waxaa samaynin ficlu lgayr wax cid kala samaysay hadduu ku dhaaranayo muxuu ku dhaaranaya hadduu waxaasi wax isbaab oo la sugayo uu yahay cala albati walqaci wallahi hebelin waxaa sameeyey ayaan hebel wallahi waxaa sameeyey boo leano waxa isbaatka waa la ogaan karaa mar hadduu wuxuu nafyi yahay waxaad odhan wallahi inaanan ogeyn ninkaasina waxaa sameeyey muxuu odhanaya markaa wallahi inaanan ogeyn wakiil inaad u tahay hebel dee ma anfiyi karo marka haddii wallahi inaan adu ahayn ma odhan karo ila miyaad nala waxaa la odhanaya miyaad nala joog seed ku ogaatay meel aan isku soo waka wuxuu dee ku dhaaran kara maaha oo laga asmacayo marka wuxuu ku dhaaran wariya aniga shayga miyaad ii magacowda saw imaad odhan inuu shaygana yeedhi saw kaamaan ibin saw adiguni dib kalamaad soo ficno maad hebel baan ibin hebel baa lacagta lahaa anigu ma rumaysin waayo ku dhaara haddaba inaad wakaaladaan rumaysan wuu ku dhaaranaya oo inaanu ogeyn oo waqaca sharaw lilwakiili iibkii wuxuu dhacayaa markaa ninkii wakiilka ahaa ila wakiilka wax ka wecinaya ma jire markii hore magacowga iyo waxbaa ka duwaye imika isagaa yidhi adoontaa waan iibsaday wax ka duwayaa markaa ma jiro iibkii isagu u dhacayaa dabeedna iibkii isagu u dhacayaa oo masalada hore ene beyc baatil weeye dee jaariyadii waxa yeelanaya ninkii iibinayey hadduu kani wax ka qaadayna u celi baa la odhanaya hadduu wax qaadayna waxaa la odhanaya u celi ninkii lahaa ninkaas ka qaaday haddaba halkan markuu iibku u dhaco ninka wakiilka ah ogobay lacagtii muwakilkana wuu bixiyey addoontii markuu qaato ninkiina labaatankii uu la fuqo dee ninkii soo wakiishay labaatankiisi bedelkiisi u siinaya wawaqaca shiraaw lilwakiili wakadaa in ishtaraa fi dimati walam yusami lmuwakila waxaa kaloo la mid ah wakadaa dhammaantood waxay ka dhigan yihiin waqaca shiraau lilwakiili wakadaa sidaas oo kale ayaa iibku wakiilka uu u dhacayaa in ishtaraa fi dimati walam yusami lwakiil hadduu dime ahaan kusoo iibiyey dumadiisa ayuu shaygan kusoo iibiyey ninkii muwakilkahana muu magacaabina wuu niyeeyuun baayicina waa ka dhegaysan waaye ayadana iibkaasi wuxuu u dhacayaa ninka wakiilka ah wakadaa saasoo kale u dhacayaa iibku wakiilka in samaahu hadduu magacaabo wakadabahu baayicu fil asaxi asax haddaan qabano uu beeniyena shaygii ayuu soo iibiyey ninkii wakiilkaabu ayuu u soo iibiyey waxaan leeyahay shirihii wakiilkiibuu dhacayaa hadduu magacaabo markuu shaygan iibinayay buu ihi hebel ayaanu iibiyey wakadabahu baayicu baayicna wuxu waxba kama jiraan beentaa wey adaa iibsaday markiiba way isku qabsadeen caqdiga dhexdiisi bay isku qabsadeen iibkaasi markaana wuxuu u dhacayaa wakiilka ayuu u dhacayaa sidaa saxi haddaan qabano oo masalooyinkaa horeyn la mid yihiin wain sadaqahu hadduu u rumeeyo baayicu tasmiyada ah hadduu u rumeeyo oo markaanuu dimada wax ku iibinayey ee u magacaaburi ninkaasaan u iibiyey ayuu rumeeyey waa runtaa buri batala shiraa iibkii waa burayaa marka maxaa yeelay waxay isku waafaqsan yihiin caqdigu dee inuu wakiilkii u dhacay markuu isna magacaabo ninka wakiil muwakilkii inuu dhacay markuu muwakilku magacaabo kana u rumeeyo waxay isku waafaqeen inuu caqdigani muwakilkii u dhacay isna waa kii ka dhaartay isna wuu ka dhaartay marka mar hadduu ka dhaartay iibkaasi waa buraya waxaytu meeshii haddaba xukima bishiraa'i lilwakiili shiraha iyo iibka wakiilka loo xukumay yustaxabu waxaa loo suneeya lilqaadi qaadiga waxa la tahay an yarfuqa inuu meeshaa soo dhex galo oo uu dhimriyo bilmuwakili uu waxoogay markaa dhimrina uu ka doono liyaquula si ugu dhaa lilwakiili wakiilkii in kuntu haddaan ahay amartuka midku faray bicishriina labaatan inaad ku soo iibiso faqad bictuka haa bihaa labaatankii baan kaaga iibiyey wayaquulu huwa isna wuxuu odhanaya ishtaraytu waan iibsaday litaxilla lahu si ay ugu xalaal noqoto wuxuu leeyahay sheekhu meel alliyaaliya meeshii aynu nidhi waxaytu xukima bishraa lilwakiil meel alliyaaliya meeshii aan iibka u xukunay ninka wakiilkaa dhowrkaa masalo ee waqaca shiraau lilwakiila aynu nidhi wakadaa wakadaa dhowrkaa masale isku xiga ee iibkii wakiilka loo xukumay isagina uu la taagan yahay muwakil baan u soo iibiyey dee shareecaddu daahir ahaan tanun bay xukumaysaaye baatin ahaan iyo hoos ahaan waxa lagayaaba xuseen inuu ka duwan yahay oo ay dee lagaba yaabo sida ninkan sheegaya inay tahay oo ninkan uu soo iibiyey meeshiina waa addoono waa lala mucaamaloonaya dee waxbaa iyana ka soo socda maxaa dhacaysa markaa de marka la idhaha kanow adaa iibsaday isagiina ule waarmaan iibsanin anugu ee ninkaasaan u iibiyey isagii la raaciyo maxaa meeshii ka imanaya dee cidaan shaqo kulahayn inu iskala mucaamaloodo halkaasa wadaadadu waxay leeyihiin qaadigu ha soo yar dhex galo oo halkaa ha u yar kala farsameeyo wax waxaytu xukima bishara lilwakiili yustaxabu lilqaadi qaadiga waxa loo suneeyaa qaadiga qaadiga dee muslimkaah ee kutubta ka hadlaysa ee axkaamta le waa kaa wax yar oo walow ka dhex dhaca ku dhex jira ee xalinaya weeye kuwa maanta jooga mashaakilkay ka mid yihiin ummadda hayste laga ashtakoonayo ayay ka mid yihiin halkii ashtakada lagu suulin lahaaba iyadii laga ashtakoonaya maanta oo mashaakilka jira waxaa loo suneeyay bu qaadigii inuu an yarfuqa macnaa inuu rifqi iyo dhimrin iyo wanaag inuu ka dhex doono bilmuwakil ninka muwakilka inuu ku yidhaahdo muwakilku odhanaya warniga weedhe sidan dheh inuu markaa rifqi iyo dhimri ka dalbo muxuu markaa samaynaya liyaquula lilwakiili muwakilkaa wuxuu odhanayaa lilwakiili wakiilkii wuxuu ku odhanayaa warnigo waa tanoo dee adna waxbaad sheeg sheegaysay oo waxaa ti ninkanaan usoo iibi oo adaa igu yihi labaatan addoontanii soo sii anna dee waxaan anigu aan xasuusta inaan kuhi tobanuun waaba dhici kartaa inay sidaada tahay oo adaabayo inaad iga haagsantay baa dhici kartaa ee haddaba in kuntu amartuka haddaan anigu ku amray bicishriina addoontaa inaad labaatan soo siiso faqad bictuka haa bihaa labaatankii baan kaa siiyey adiga ogobay labaatankii dee waa kii ninkan labaatankii qaatay labaatankiina waa kii bixiyey markuu addoontii muwakilka qaatay labaatankii ninka muwakilka lahaana ninkii baayic ahaabaa qaatay waata nidhi wakiilka waxaa laga doonayaa inuu umagdhabo ninkii muwakilkaa lacagtiisii uu bixiyey ina markaa addoontan bal kaba soo qaad inaad aniga isoo iibisay waan kaa iibiyo labaatan kaa aada siisay ayaan kaaga iibiyey labaatan kaasaan kaa siiyey wayaquulu isna wuxuu odhanaya huwa wayaquulu huwa isna wuxu odhanaya ishtaraytu waan iibsaday litaxilla lahu si ay daa ugu xalaal noqoto addoontaasi baatin ahaan iyo hoos ahaan hadduu markaa arrinku sheegayey inuu markaa labaatanka ugu ogolaaday tacliiqanina waxba ma yeelaya iibkan yacni waxaynu soo tilmaanay hadiyo goeelo cuquudda ama beeca waa inaan wax lagu xidhin hadday saatay hadday saatay waa in la jasmiyaa marka waxay dhahe tan daruur ahaan baa loo baneeyey waxay markaa fuqahadu yidhaahdeen laysa lanaa baycun yasixu maca tacliiqi ilaa haada ma lihin iib tacriiq ku ansaxa oo aan kan ahayn intaa yarun baa ku ansaxay markaa ishtaraytu ayuu isna odhanayaa walow qaala hadduu yidhaahdo ataytu waxaan la imi bitasarufi alma'duuni fiihi tasarufkii loo idnay ayaan la imi buuri wa ankara almuwakilu muwakilna waa diiday sudiqa almuwakilu muwakil baa loo rumayn wa fii qawlina alwakiilu wakiilka ayaa loo rumaynaya waxa uu leeyahay sheekhu hadduu yidhaahdo ninkii wakiilka ahaa ataytu bitasarufi lma'duuni fiihi wadhiyow anigu waxaan shaygan ula imi tasarufkii lay ogolaaday sidii aad tidhi haddaad waxaan tidhi saa u iib sidii baan u iibiyey adig ogolaaday si alla si aad adigu ii tidhi uqabaan u qabtay waan karaa mokiil mokiilla waa dee u curi may anigu sidaa u qaba kumaan odhanin sidaasaan ku odhi halkaasaa isqabsi ka yimid sudiqa almuwakilu muwakilka ayaa dhaartiisa loogu rumayn isagun baa la dhaaro maxaa yeelay dee asalku waa inaan tasaruf jirin milkigii muwakilkuna baaqi yahay qowl baa wuxuu leeyahay yusadaqu lwakiil war maya wakiilka ayaa loo rumaynaya maxaa yeelay ninkan muwakilka ahay wakiishay wuu aaminay mar haddii uu aaminay dee isaga uun ha loo rumeeyo marka markanay iskhilaafsan yihiinna waxa weeye marka doodan iyo murankan inuu dhaco isagoon casilin haddii intuu casilay kadib ay timaado ka loo rumaynaya waa muwakilka oo keliya maxaa yeelay dee wakiilku xilligaa ma haysto inuu markaas tasaruf la yimaado uu sameeyo ee waxa un dee waxay gacantiisa ku jiraan ninkan muwakilka markaa isaga ayuun baa loo rumaynaya wey wa qowlulwakiili ninka wakiilkaa hadalkiisu fii talafi lmaali maalka dhimashadiisa uu ka hadlay ee uu ku qowlay maqbuulun waa la aqbalayaa biyamiinihi daartiisa ayaa lagu aqbalay wakadaa fi raddi celintana waa kula mid waqiila waxaa la yidhi in kaana bijuclin haddii wakaaladaasi ay mushqaayad ahayd miduu ku qaadanayay falaa lama aqbalayo hadalkiisa waxa uu sheekhu leeyahay ninkii wakiilka ahaayee la wakaashay haddii uu yidhaahdo shaygii maalkii lay wakaashay ee lay dhiibay ama kii la yidhi soo qaad waa u baabaayo wuu dhinto waxba kama joogaan ayuu yidhi kii kalena wuxuu leeyahay mee waad haysaa ama waad qarsanaysaa buu yidhi hadalkiisaa maqbuulun biyamiinihi waa la aqbalayaayo dhaartiisa ayuunbaa lagu aqbalay oo waxau isagii leeyahay maalkii ama mid loo sii dhibay hada ama mid loo diray inuu keenaba ha ahaatee wuxuu ihi waa geeriyooday maalkii waxba kama joogaan ninkii kalena wuxuu leeyahay maya waad haysaa markaa maqbuulun biyamiinihi waa la aqbalayaa kaa qowlkiisa wakiilka dheertiisa ayaa lagu aqbalay oo dhaarun baa la odhan raacay maxaa yeelay ninuu amiina weeyaan oo sidii qofkii wadeecada loo dhiibtay oo kale weeye haddaba ujeeddada uu halkan uga jeedaana waxa weeye waa inaan magdhow lagu lahayn weeye waxaa jira kuwa la midkaah masalan kaasibka iyo iyo cid kastoo xataa gacantiisa iyadu damaan tahay hadduu yidhahdo shaygii waa baabay ama waa dhintay waa la aqbalayaa waase magdhabayeen kuwani ma magdhabayaan iyagu marka maqbuulun biyamiinihi wuxuu ga jeedaa waa la aqbalayaayo wax magdhawana ma yeelanayo sidaas si la-eg waa la aqbalaya qowlkiisii fi raddi celinta haddii ay isku qabtaan war shaygii waataan kugu soo celiyey iyo igumaad soo celinin ninkaa wakiilka ah ayuunbaa qowlkiisa la aqbalayaa maxaa yeelay isaga ayaa dee waxaan aaminay oo u dhiibtay mar haddii uu aaminay u dhiibtay haddana uu leeyahay waan kugu soo celiyey dee isagunbaa la aqbalay oo la odhan ku dhaaray inaad ku celisay marka ama mushqaayad wakaaladaasi wakaaladay mushqaayad ku kala qaadanayeen ha ahaato ama yay ahaanin maxaa yeelay haddii ay mushqaayad la-aan tahay dee qofkani wakiilkani wuxuu arrintan cayntan ama shaygan wuxuu u qaaday uu leeyahy waan kugu soo celiyey ninkan maaliga un ujeedadiisa qanin la wadeecadhigay oo kalun buu ka dhigan yahay haddii ay mushqaayad uu shaygan ku hayeyna dee shaygan cayntahay u qaaday ninkan maaliga dandiisa ayuunbuu u qaaday laakiin isagu xogay in ka soo galay waxa weeye waa shaqada uu cayntan ka qabtay un weeyaan caynta nafdeeda maaha qiil baa wuxuu leeyahay in kaana hadduu wakiilkaasi bijuclin mid oo mushqaayad qaadanaya uu yahay falaa yuqbalu qowluhu fi raddi hadalkiisa lama aqbalayo uu yidhaahdo ninkii waan ku celiyey maxaa yeelay wuxuu leeyahay qiilkani cayntan iyo shaygan wuxuu qaatay limaslaxati nafsihi oo meesha waxbaa ka soo gelayay mar haddii ay wax ka soo gelayeen murtahin buu la mid yahay ninkii wax la rahan dhigay marka hadalkiisa lama aqbalayo walow iddacaa hadduu sheegto alraddi celin calaa rasuulilmuwakili muwakilku kuu soo dirtay inuu ku celiya buu sheegtay wa ankara arasuulu kaa la soo dirayna waa inkiray sadiqa arasuulu kaa la soo diray ayaa loo rumayn walaa yalzamu lmuwakila muwakilna ku laazimi maya tasdiiqu lwakiili wakiilka inuu u rumeeyo kuma laazimayo cala saxiix haddaan qabano waxa uu leeyahay sheekhu ninkii wakiilka ahaa ee wax loo dhi alaabta loo dhiibay ayaa wuxuu sheegtay inuu ku celiyey muwakilku ninuu soo dirtay calaa rasuulilmuwakili muwakilku ninuu soo dirtay ayuu hi waan ku celiyey ninkii aad tidhi ii soo xisaabi oo waxaygii igu soo dhiib ninkii baan kugu soo dhiibay waan kala rasuulu kiina waa dafiirsan yahay wuxuu leeyahay maya wax alliyaariyo waxaad ii dhiibtay aniga ma jirto iyo war waataan kuu dhiibay labadaasaa dooda ka dhex taagantay wakiilkii iyo iyo nin laleeyi muwakil baa soo dirtay sadiqa rasuulu rakaa la soo diray ayuunbaa dhaartiisa loogu rumaynayaa maxaa yeelay dee isaga muu aaminin markaa hadalkiisa dee lagu aqbali maayo mar haddaanu isagu markaa kii aaminay aanu ahayn hadalkiisa lagu aqbali maayo ee kaasunbaa la odhan lasoo dirunbaa la odhan dhaaro dabeedna markuu kaasi dhaarto dee beri buu iska noqonoo xoolihii waa laga doonayaa muwakilkana walaa yalzamulmuwakila muwakilkana ku laazimi maayo wuhi tasdiiqulwakiili wakiilka inuu rumeeyo arrintaa calo saxiixa haddaan qabano yacni in la yidhaha war wakiilow dee mar haddii la leeyahay ninkii aada soo diratay ayuu loo dhiibay arrintii dee u rumee taasina laazim muwakilka kuma aha maxaa yeelay ninkani dee wuxuu sheeganayaa inuu ku celiyey cid aanu aaminin ninkan muwakilkii ninkan u aaminay wakiilkaa kan kalu leeyay waxbaan ku celiyey muu aaminin dee markaa waa inuu markhaati u keenaa u yidhaahdaa markii ninkaa aada soo dirtay aanu dhibayna hebel iyo hebel baa ka markhaati ahaa waa inuu sidaa markhaati u sameeyo taaniga ayaa wuxuu leeyahay saxiixa qowlka saxiixa ka hor jeedaa wuxuu leeyahay maye muwakilka laazim bay ku tahay inuu rumeeya maxaa yeelay dee wuxuu qirsan yahay inuu ninkan soo diray mar hadduu ninkan soo diray dee kanuu soo diray gacantiisiiyo isagu waa isku gacanuun wuxuu ka dhigan yahay inuun iyadoo markaa layidhi waa lagugu soo celiy markaa rasuulkana dee waa iska luqada carbeedoo waa kaa la diray un weeye rasuulina mid la diray un baa looga jeedaa waxaa lahi wadaad waaga kitaab akriyaya ayaa qaar ged waaweyn baa soo yar dul fadhiisto markaasuu is yidhi haye culimo waaweyn baa kuu timi meelahan u soo marayo الرد على رسول الموكل مرسلين صلى الله عليه وسلم dabeedna markaasuu ogar meesha show waxbaba nimanku kuma hayaan buu aan iskaga baqanay walow qaala hadduu yidhaahdo qabadtu thamana lacagtii gacanta ayaan ku dhigay watalifa waanu dhintay waankara almuwakilu muwakilkiina wuu inkiray sudiqa almuwakilu muwakil baa loo rumayn in kaana hadduu yahay qabla tasliimi lmabiici shaygii mabiicdaha intaan la dhiibin wailaa haddii kale falwakiilo ayaa loo rumayn cala almadhabi haddaan qabano waxa uu leeyahay sheekhu haddii uu yidhaahdo ninkii wakiilkaabaa wuxu uhi qabadtu thaman shaygii waan iibiyey lacagtiisiina gacanta ayaan ku dhigay watalif balaayin baa ku dhacdo lacagtiina tuugiyo waxbay helayoo waa la igala baxay dee marka qofka beec loo wakaasho qabdu saman lacagtay inuu soo qaada ay u banaanaydna dee waa marka wakaalada loo raaciyo shaygaana iibi lacagtiisana soo qaad ama waxa weeye marka beec mudlaqa un la yidhaha shayga soo iibi ayuunbay ahay isagoo ninkii beec mudlaqa loo diray ama la yidhi lacagtana soo qaad ayaa uu lacagtii soo qaaday waxaanuu yidhi markaa lacagtii waan soo qaaday watalifa gacantayda ayaanu ku dhintay oo balaayo ay u dhacday oo lacagtii ama wayga luntayba ama dee tuugii waxbay ka qaaday buu yidhi ama maraan ku maydhay oo lacagtiiba waa baabaad ama dab iyo waxbay ku dhacday buu yidhi aduu eefun buu sheegay lacagtii waankara almuwakilu ninkii muwakilna waa inkirey wuxuu hi may waxba kama jirin anigaa ii degteen taase lacagta soomaad qaadin lacagta gacantaada may soo gelin ka wuxuu sheekhu sidiiqalmuwakilu ninkii wax wakiishay ee shayga yidhi ii soo iibiy unbaa loo rumayn oo la odhan dhaaro waa se hadduu khilaafku yahay qabla tasliimi lmabiic intaanu shaygii mabiicda ahaayee la yidhi soo iibi haddaanu gacanta ugelin weeye masalan isagoo shaygii la yidhi war gaadhigaa soo iibi baa la yidhi gaadhigiibuu dabeetana kaxeeyey isagoo gaadhigiina gacanta ku hayuu hi niman baan ka iibiyeyoo dee aba idinkeeda leeyahay dabeed lacagtina waan ka qaado waxbaa ku dhaco lacagtina ma jirto dee gaadhigana nimankii lahaayee ka iibiyey lacagtoodii baabaday baan siinaya sidiqalmuwakilu ninkii wakiishee gaadhigan lahaa unbaa loo rumaynaya maxaa yidhi asalku dee waxa weeye in xaqiisii gaadhigiisani u baaqi yahay isla markaa ninkani aanu waxaanu gacanta leey waan ku dhigin aanu ku dhigin ayaa asala wa ilaa haddii kale oo goor la kala fulay ay tahay oo mabiicdii shaygii mabiicda ahaaba la dhiibay falwakiil ninka wakiilka unbaa loo rumayn oo la odhan war dhaaro inaad lacagtii soo qaaday oo dabeedna lacagtii ay gacantaadii ku baabaaday ku dhaarunbaa la odhan calalmadhabi haddaan qabano